بsم الlh الرحmn الرحيم الحمdu للh رb العاalمين وصلى الlه وsلم عlى نبيinا محمد وعlى آlه وأصxaaبه أجمعين أmا bعd qال المؤلف رحimه الlه taعالى فsألnي bعض الإخوان أn ألخصa lh الmhma min ذلك waxaan soo haynay نزهة النdر في توضيحi نخبة الفkr lilxaafid ibni xajar alcasqalaaniyi raximahu llahu tacaala wuxuu ka soo hadlay taariikhdii musطalaxa dabadeed wuxuu hadda gelayaa sababka uu kitaabkan u alifay ama ugu qoray wuxuu leeyahay marka fasa'alanii wuxuu is-u-aalay bacdu اlikhwaani walaalihii qaarkood ayaa is-u-aaleen an ulakisa inaan soo koobo lahu lilbacdi bacdiga inaan usoo koobo almuhima waxa muhimka ahee maqsuudka ah min dalika tasaaniifta lasoo sheegay xaal uu ka mid yahay ayb falakhastuhu waan usoo koobay fii awraaqin warqado ayaan ugu soo koobay dhexdooda warqadaha oo latiifatin yar samaytuhaa oon ku magacaabay nukhbata alfikari fii musطalaxi ahli اlathar calaa tartiibin tartiib ayaan ugu soo koobay oon ugu soo lakhisay tartiibta oo ibtakartuhu aniga aan bilaabay oo aan la iiga horreynin wasabiilin iyo jid ayaan ugu soo khula ayaan ugu soo koobay jidka oo intahajtuhu aan manhaj ka dhigtay oon raacay oon qaatay maca maana lala qabo damamtuhu aan u dumay ilayhi kaa xaggiisa aan u dumay oo min shawaaridi lfaraa-idi waxyaabaha faraa-idda ee keliga ah kuwooda fakfakanayo ayb min shawaaridi lfaraa-idi faraa-idda faraa-id waa jamcu fariida fari waxyaabaha marka fariidka oo baabkooda ku keliga ah kuwooda fakanayo ee qofka dihnigiisa ka baxbaxsanayo yacnii inaan usoo dumo wa zawaa-idi lfawaa-idi iyo fawaa-id zaa'idkoodana aan ugu soo dumo yacnii fawaa-id kutubtii hore aan ku oolino zaa-idana inaan u keeno ayb kitaabkii ugu horreeyey sababkuu ku alifay buu ka waramayaa waana nukhbatu lfikerka wuxuu leeyahay fasa'alanii bacdu likhwaani walaalihii qaarkood baa is-u-aaleen cilmiga marka qaababka culimada ay ku qoraan ama looga qaato in laga dalbaa ka mida ayb markaa wuxuu leeyahay fasa'alanii bacdu likhwaani walaalihii qaarkood baa is-u-aaleen an ulakisa inaan soo koobo lahu lilbacdi damiirka markaa bacdiga u laabanaya waxaana loo ifraadiyey oo waxaa markaa loo qasday lafdigiisa bacdi lafdigeeda lafdi oo jamaca maaha bacdi nusakna waxay qorayaan an ulakisa lahum lahum haddii la yidhaahdana bacdiga macnihiisa la milicsana bacdi meeqo qofoo ka koobmaana hal qof kama koobno ka kama koobno iyo labo dad badan oo ka koobmaa macnaha marka la fiiriyana waa jamac marka la fiiriyo lafdigana waa mufrad lahuda iyo lahum saasay u munaasab u kale yihiin marka wuxuu leeyahay an ulakisa waay wuxuu is-u-aalay bacdigaasi an ulakisa inaan usoo koobo lahu lilbacdi bacdiga inaan usoo lakhiso oon usoo koobo almuhima shayga muhimkaee maqsuudka ah min dalika xaal ou kaagaas ka mid yahay ishaaraduna xaggay u laabanee min atasaaniifi almadkuurati qablu tasaaniiftii hore uu uga soo sheekeeyey ee raamahurmusiga uu ugu horreeyey oo ilaa iyo ibnu salaax uu kasoo sheekeynayo tasaaniiftaa xaal uu ka mid yahay ayb falakhastu waan ka yeelay waay warkiisao falakhastu waan soo koobay waan usoo koobay hu isaga bacdigaa baan usoo koobay fii awraaqin awraaq baan ugu soo lakhisay oon ugu soo koobay waxa uu dalbaday awraaqda oo latiifatin yar qaliilatin macnaha awraaq qaliilo oo yar nuqbaha marka safaruu ku alifay ibnu xajar xataa waana awraaq yar waaye aada u kooban ayb samaytuhaa taasoo aan ku magacaabay nuqbata alfikari fii musطalaxi ahli اlathar qaabka ou nuqbaha u qoray buu kuu sheega calaa tartiibin tartiib ayaan ugu soo khulaaseeyey oon ugu koobay calaa tartiibin laqastuhu baa lagu tacallujina ayb calaa tartiibin tartiib korkeed ayaan ugu soo koobay tarkiibka tartiibta oo ibtakartuhu aniga aan ikhtiraacday de qaabka uu nuqbaha ku wadaana waxay tahay marka hore inuu intuu dabada ka maro iyada oo guud haddana inuu gadaal dib uga dhigdhigo falawalu fathaani fathaalisu qaabkaas inuu u galo iyo wasabiilin jid ayaan ayaan ku tarti ayaan ugu soo koobay oo calaa sabiilin jid korkii jidka oo intahajtuhu aan aniga manhaj ka dhigay dhigtay oon qaaday maca maa xaal lala qabo kii damamtuhu aan usoo dumay ilayhi kaa xaggiisa aan usoo dumay oo yacni mukhtasarka ama yacni awraaqda latiifada aan waxaan u dumay waxyaabihii hore marka culimadaa hore marka waxoodiio lasoo koobay ah waxaan u dumay maca maa damamtuhu waxaan u geeyeyna lala qabo ilayhi xaggiisa min shawaaridi lfaraa'idi ah waa min idaafati sifati ilaa mawsuufihaa waxay ka dhigan tahay marka alfaraa'idi ashaaridati iyadoo la yidhiyo alfaraa'idi ashaaridati faraa-iddii faraa-idna waxaa la yidhaha fariidadu waa waxa keliga ah ee shaygaas ku keliga ah waa wax aada marka muhiim u aho ee isaga laba iyo saddex iyo afar aan ahayn wixii sidaa ahaa marka kuwooda fakfakanaayo kuwa fakanaya marka dihnigay ka fakfakanaysaa kaas marka halkaanaan kugu dabray oo aan marka kugu soo dumay wa zawaa'idi alfawaa'idi iyo fawaa'idda kuwooda zaa'idka oon kutubtii hore ku oolin dayib intaa kii hore ayuu uga baxay faalleyntiisa faragiba ilaya jamaacatun faragiba wuxuu damcay ilaya aniga xaggayga waxaa kasoo damcay jamaacatun jamaaco yacni way iga dalbadeen waay nacam iyagoo aniga iisoo iilanayaan jamaacatun jamaaca jamaaca ayb maxaa idiin dhigan ka bacdi yah haaniyan haa mar kol labaad mar labaad ayay markaa iyaga iga soo damceen oo iga dalbadeen an adaca inaan saaro oon dhigo calayhaa mukhtasarkii ama mulakhaskii korkiisa inaan dhigo sharxan sharax inaan saaro sharaxa oo yaxullu furayo rumuusahaa astaamaheeda rumuus hadda wuxuu ka wadaa yacni kelimaadkeeda furfuraayo wayaftaxu furayo kunuusahaa kaydka ku dhex jirana sharax furayo ayay haddana iga dalbadeen wayuwadixu caddaynayo maa waxa khafiya qarsoonaaday cala almubtadi'i ardayga bilowgaa waxa ka qarsoonaadooo min dalika kaagaas ah fa ajabtuhu waan ka yeelay oo waa ajiibay ilaa su-aalihi su-aashiisii baan ajiibay maxaan saana u yeelay rajaa'a alindiraaji qaaditaan rajayn aan rajaynayo fii tilka almasaaliki inaan qaado masaaligtaa iyo waddooyinkaa culimadii hore qaadeen qaadid aan rajaynayo inaan qaado ayaan sidaa baan uga yeelay markii hore waxaa la yidhi nuqbaha waxaa ka dalbaday isaga bacdiga hore oo uu sheegayo ciz ibnu jamaaca cizidiin ibnu jamaaca yaa la yidhi waqiila shamsudiin moxamed ibnu moxamed azarkashiyuna waa la yidhi cali lqaari sidaasuu yidhi sharxu sharxi nuqba ayb waayahay kitaabkii baa laga dalbay matniga markii dambena sharaxeeda matnigaa wax furfuro yaxullu rumuusahana waa alfaadii wayaftaxu kunuusahana waa macaanidii labada mid furfuro ayb wayuwadixu maa khafiya cala lmubtadi'i min dalikana wixii mushkil ah oo ishkaal uu ku jiro inuu la caddeeyo waan yeelay buu yihi marka fabaalagtu fii sharxihaa fabaalagtu waxaan ku xeel dheeraaday buu yihi marka fii sharxihaa mulakhaskan sharaxiisii baan ku xeel dheeraaday fi lidaaxi xagga caddaynta dhexdeeda ad baan caddayntiisa ugu xeel dheeraaday buu yihi watawjiihi iyo tawjiihinta ayb tawjiihi marka adiga in dhan lagu bixiyo wa shayga marka aada macaanidiisu ixtimaalaad iyo waxyaabo ay gelgeli karaan inuu dhinac kuu bixiyo marka oo uu wejigaaga meel u saaro ayb wanabahtu waan baraarujiyey ayuu yidhi calaa khabaayaa zawaayaha laababkeeda wixii ku qarsoonaa baan baraarujiyey yani nadmigii yani matnigii nuqbaha laababkeeda wixii ku jiri jiray baan banaanka biyaan baraarujiyey buu leeyahay calaa khabaayaa zawaayaha zawaaya waa jamcu zaawiyatin zaawiyadana waa meesha laabka ahay wax ku qarsoomaan waay wixii marka laab ku jiro ee qarsoomi lahaana waan baraarujiyey buu leeyahay maxaa yeelay lianna saaxiba albeyti guriga qofka iska leh adraa isaga ayaa garan og bimaa fiihi wax ku dhex jiro ninka gurigiisa isagaa yaqaan waxa ku dhex jira iyo meesha uu wax kasoo bixinayo iyo meesha uu wax ku qariyey iyo isaga garanayuu leeyahay nacam kelimadan marka culimada qaar waxay yidhaahdaan kaanahu marka waxaa weeyaan tacriid sarbeeb ayuu wuxuu ugu sarbeebayaa marku nuqbaha qoray culimadii zamankiisii joogtay qaar ka mid ah sharxeen isagiioo joogo ayay sharax yay saareen ee ninkooda isaga wuxuu qoray wuxuu kala jeeda iyo wax badan isagaa ka og ee qofkan kale ajnabiga ka ah ha soo dhoweeyo laakiin waxyaabo sidii uu u rabay si ka duwan inuu u sheego ayaa dhici karto meeshaabuu marka wuxuu leeyahay ninka guriga iska leh isagaa ka ogaal badan ninka kale oo guriga bannaanka ka joogo marka qoladaas ugu sarbeebayaa baa la yidhi marka waxayna ku sheegaan shumuni alxaafid ashumuni isaga laftiisa marka nadmi iyana waa ku leeyahay shumuniga iyo wiilkiisa iyo yacni waxay ku leeyihiin nadmi bay ku leeyihiin caali rutba caali rutba fii nadmi nuqba waana madbuuc nadmigaas weliba nacam waana nadmiga ugu horreeyaan felayaa ee nuqbaha la saaray middan hadda waxaa caan iska ah sancaani uu leeyahay oo qasabu sukarka la yidhaahda ayaa dadka dhexdooda xooga caan isa ka noqotay middaana marka iyaduna way fiican tahay ayb lianna saaxiba albeyti guriga qofka iska leh saaxibkiisa ah adraa isagaa ogaal badan bimaa ku ogaal badan waxa fiihi fi lbeyti guriga ku dhex jiro wadahara lii qaabkii ou kitaabkan nushada u qorayba oo isna kuu sheegayaa iyo ma calaykum salaam iyo manhajkii ou maray ayuu tilmaamayaa wuxuu leeyahay wadahara lii waxaa ii muuqday ana iiraadahu iiraada sharxi sharaxa aroorintiisa calaa suurati albasdi loo soo arooriyo si fidsan loo soo arooriyo alyaquu inay tahay midda ugu haboonaansho badan ugu cunan mi og wa damjahaa wa ana damja almatni matniga dhexgelintiisa wa damjahaa wa damja almatni waay matniga dhexgelintiisa dimna tawdiixihaa caddaynteeda dhexdeeda la dhexgeliyo awfaqu inay tawfiiqda iyo waafajinta ama waafaqitaanku inay ku badnaansho badan tahay ayaan arkay fasalagtu waxaan qaaday haadihi dariiqata dariiqadan baan qaaday dariiqada oo alqaliilata almasaaliki qaadideedu ay aada u yar tahay marka sharaxu sidee ku socdaa sharax demji ah waay marka sharax dhowr qaab baa wax loo sharxaa marna waxaa loo sharxaa yacnii meelaha uo muhiimkaa bis in laga qabto oo la yidhaha qowluhu kadaa sharax la geliyo bis oo aan matniga dhammaantiisba la wada sharxin mararka qaarna matniga in layska dhaafo oo si toosa un kitaab gaaraba la alifo oo kitaabkaa gaarkuna ou sharax u yahay matni aan meesha ku oolin waa sida hadda sharxu lumaca ou u qoray shiiraazi oo kale matnigiina meesha ma yaallo waa uun markaasi waa kitaab mustaqil aad moodeysaa laakiin matnigiiba uu la socdaa mararka qaarna waxaa loo sharxaa sida hadda isaga uu ku wado matnigii iyo sharxi baa laysdhexgelinaan markaasaad moodeysaa hal kitaab inay yihiin waa isaga hadda sida uu ku socdo w hadda haddii aada sharaxa akrinayso adoon matnigii waxba ka boodin baa sharxiina maraysaa matnigii oo aan waxba laga tegin yaa sharxiina meesha kugu yaala nidaamka iyo qaabka uu ku socdana qaab lagu kala garan weynaya maahano isku xir iyo kaaga baahanoo isagaa isku xirayba ayb dariiqadaasaan iyadana u qaaday buu yidhi ayb wadahara lii waxaa ii muuqday ana iiraadahu iiraado sharxi damiirka sharaxuu u laabanayo sharaxa soo aroorintiisa calaa suurati albasdi si fidsan oo waasaca loo soo arooriyo ayaa alyaqu habboonaansho badan oo sidaasa aad u cunan mi-og wa damjahaa wa ana damjahaa dhex matniga dhexgelintiisa wa damjahaa wa damjal matni waa matniga dhexgelintiisa dimna tawdiixihaa caddaynteeda dhexdeeda la dhexgeliyo ayaa awfaqu akharu itifaaqan xagga waa yacni itifaaqa iyo waafaqsanaanta iyadaa badnaan badan fasalagtu waxaan qaaday hadihi ariiqata ariiqadan baan qaaday alqaliilata almasaaliki qaadideedu ay yar tahay dadku badana aada uma qaadaan kan fa aquulu haddaba marka waxaan leeyahay buu yidhi aaliban xaal aan mid aan ahay mid dalbaya min allahi alla xaggii ka dalbaya atawfiiqa waafajin fii maa hunaalika meeshaas waxa ah inuuna waafajiyo waxaan oranayaa oon dhahayaa alkhabaru halkaanu mar kitaabkii ka bilaabaya intaas kale waa kitaabkii iyo nidaamkiisi iyo qaabkiisi alkhabaru khabar cinda culamaa'i hada alfanni fannigan xadiidka culimadiisa muraadifun lilxadiidi waa mid xadiidka fangelaya wey waa fangelaya macnuhu waxay tahay khabar iyo xadiid waa isku macno marka yani cinda hada alfa cinda culamaa'i hada alfani markuu leeyahay waxaa baxaya wixii aan uli faniga yani culimadan keyrkood baa baxaya hadda baab naxwo marka la joogo khabar wax kalaa la yidhaahdaa jumla ismiya qeybteeda yani faa'iidada warka dhammaystirayso ayaa waxaa la yidhaha khabar hadda marka ma joogna anaga naxw wuxuu leeyahay alkhabaru cinda culamaa'i hada alfani habarka fanigan kan ah xadiidka culimadiisa muraadifun lilxadiidi xadiid buu fan gasha gashan yahay oo marka khabar iyo xadiid waa isku mid wa qiila waxaa la yidhi alxadiidu xadiid maa shay waaye jaa-a can اnabiyi sala اllahu alayhi waaalihi wasalam waa wixii nabiga ka yimid ayaa xadiid la yidhaahdaa waalkhabaru khabarna maa jaa-a can gayrihi nabiga keyrkii wixii ka yimaadaa la yidhaahdaa qiilkani marka wuxuu leeyahy khabar waxaa la yidhahaa xadiid waxaa la yidhaha wixii nabiga ka yimaada khabarna waxaa la yidhaha maa jaa-a can gayrihi wa min hama meeshaas ayaa qiila waxaa la yidhi liman qofka yashtaqilu ku shuqloon bitawaariikhi tawaariikhda qofka ku shuqloon iyo wamaa shaakalahaa wixii la mid ah ee la nooca taariikhda al akhbaariyu ayaa la yidhi maadaama khabar iyo xadiid qiilkani uu leeyahay xadiid waa wixii nabiga sal ll ly slama yacni xaggiisa ka yimid khabarna waa maa jaa-a can gayrihi meeshaa marka haddii tafriiqa la qabto qofka taariikhda ku shuqloon iyo wixii la mid ah waxaa la yidhaha akhbaariyun lianna wuxuu ku dhex jiraa waa khabar iyo war waliman yashtagilu qofka ku shuqloonsan bisunnati sunnada annabawiyati sunnada nabiga sal l slamana almuxadisu baa la yidhaahdaa almuxadis nisbatan ila alxadiid soo maha muxadis waa wasfi xadiidka marka wasfi looga dhigay likahrati ishtigaalihi bilxadiid ku shuqloonka uu ku shuqloon yahay xadiidka ayaa saa loo yidhi waqiila waxaa la yidhi baynahumaa dhexdooda cumuumun iyo wakhusuusun ayaa ka dhexeeyo mulaqun mulaq ah cumuum iyo khusuus mutlaq ah baa ka dhexeeyana waa la yidhi ayb cumuum iyo khusuus mutlaqa ka dhexeeya marka macnahay ujeedaan waxay tahay khabarka ayaa caamsan oo ka caamsan xadiidka oo khabar marka la yidhaha waxaa soo gelaya xadiidka nebiga sala allahu alayhi waali wasalama iyo akhbaarta kale ee ama laga sheegayo saxaabada ama taabiciinta ama yacni akhbaar oo dhan dhinacaa marka caan buu ka yahay ayb khabarkii marka waxaa isu soo galay wixii nebiga ka yimaado iyo wixii keyrkiis ka yimaadaba alkhabaru acamu marka khusuuskuna marka xadiidka ayaa khaas noqonayo xadiidku wuxuu gaar ku noqonayaa wixii nebiga sala allahu calayh waali wasalam xaggiisa ka imaaday waqiila waxaa la yidhi beynahumaa dhexdooda cumuumun iyo wakhusuusun mutlaqun ba ah cumuum iyo khusuus mudlaqa fakulu xadiidin xadiid kastaa khabarun waa khabar min gayri cagsin cagsi la-aan cagsigu see noqonaa marka fakulu xadiidin khabarun baa la yidhi cagsiga see noqonaa walaysa kullu walaysa kullu khabarin xadiian xadiidan khabar kastaa xadiid ma aha oo waxaa jira khabar waxyaabo khabar oo xadiidna aan ahayn baa jiraya fakulu xadiidin xadiid kastaa khabarun khabar waay min gayri cagsin cagsi la-aan xadiidka isagu khabarku ku dhex jiraa xadiid aan khabar ahayn ma jiro laakiin khabar aan xadiid ahayn waa jiraa wacabartu waxaan ka cabiray hunaa aniga meeshan buu leeyay bilkhabari khabar baan ka cabiray oon isticmaalay liyakuuna si uu u noqdo ashmala mid shamlin badan leanna waxaan ka hadlayna waaa waxyaabaha nebiga keliya laga wariye maaha mawquufaad iyo maqduucaad iyo waxbaa laga hadlayaa ayb marka si uu shaamil u noqdo khabar baan isticmaalay buu leeyahay fa huwa isagu bictibaari wusuulihi ilayna fa huwa falkhabaru khabarku bictibaari wusuulihi ilaynaa soo gaaritaankiisa marka la eego ilaynaa xaggeenna uu soo gaarayo imaa an yakuuna lahu duruqun inta aanan gudihiisa gelin aan fahamno waxa uu halkan kasoo wado wuxuu wuxuu leeyahay khabar buu kusoo fahamsiiyey hadda marka taqsiimulkhabar buu gelayaa khabarkiiba u qaybinayaa jihada uu ka qaybinayana waa bictibaari wusuulihi ilaynaa sida uu khabarku inaga noo soo gaarayo jihadaas uu ka qaybi ayuu ka qaybinaya sida uu noo soo gaarayo waxay noqon kartaa laba si bis ayb inuu ku yimaado duruq bilaa xasri cadadin mucayanin inuu nagu soo gaaro duruq tiradooda aan koobnayn cadad mucayana aan ku koobnaynoo iyadu markaa yacni tiro aada u badan iska kaas waa si oo xadiidkii baa maalan imaamu lbukhaari oo kale xadiidkii wuxuu kusoo gaarayaa duruq fara badan oo kala duwan oo aan cadad mucayana aan lahayn saddex iyo laba iyo kow iyo midna aan ahayn duruq badan buu kusoo gaarayaa markuu kusoo gaaro shuruud kalena waa la socotaa oo shuruuda la socotaa waxay tahay cadadkaas sidaa u badan cadad badan inay ka wariyaan cadad badan kasii wariyaan ilaa nebiga laga gaaray sal l l slam meesha uu ku dhammaanayana inuu noqdo xis inuu noqdo xis marka la leeyahay waxay tahay samictu iyo ra-aytu iyo inuu ku dhammaado ee arrintu aynan iska noqonin arrin nadari ah inaynan noqonin ee ay noqoto arrin xis xis sooma fahmaysaan xis marka waa maqlay waa arkay wax yacnii xawaas lagu dareemi karo waa inuu u dhammaado xiska uu u dhammaanayana waa maqli aragti un hadda xadiidku waa saas un ayb labaan marka meeshaas ku haynaa shardi midka saddexaad wuxuu noqonayaa caadada iyo curfigu mustaxiil inuu ka dhigaayo dadkaa tirada badan been inay isku waafaqaan caadadu inay mustaxiil ka dhigto dadkaa tirada badan inay been isku waafaqaan see mustaxiil uga dhigaya maalan boqol qof oo xadiid warinayaan oo nina uu joogo shaam qeybna ay joogaan ciraaq qeybna xijaaz ay joogaan qeybna ay yeman joogaan qeybna khuraasaan ay jiraan isku sina ay u warinayaan dadkaa inay isu yimaadeen oy been aan samayno ku heshiiyeen mustaxiil caadadii mustaxiil bay ka dhigeen khabarku marka uu shuruudahaas yeesho wuxuu faa-iideynayaa wax la yidhaha cilmi wuxuu faa-iideynayaa wax la yidhaha cilmi cilmi maxaa la yidhaahdaa laba u qeybsama cilmi qaci iyo nadari cilmiga uu faa-iideynayo waa cilmi daruuri oo qaci ah haddii shuruuddaa laga helo cilmi daruuri maxaa loo yidhi ma la inkiri karo oo qofku daruuradaba waxaa wuxuu ku qasban yahay qofka shaygani yacni shay shaki geli karo ama yacnii la tawahumi karo waxaani armay qalad yihiin arrimaha si qaldan loo sheegay wax la dhihi karaba ma aha tusaale yar haddaan ku siiya maalan adiga waxaa laga yaabaa weligaa inaadan tegin magaalo baqdaad la yidhaha weligaa inaadan arkin laakiin waa maqashay si tawaatura u maqashay soo maaha magaalo baqdaad la yidhaha tawaatura u maqashay taasoo kale marka ma dhici karto daru waxaa daruuri noqonaya marka in aad hubto oo aada shaki iyo adnaa yacni shakin walaa yacni qalad ama uu ka jiraa oo magaaladan been ay tahay oo aanay jirin iyo marna isdhihi maysid yani cilmiga lagu sheega kaasaa laga wadaa oo kale nin baa matalan dhintay markaasaa waxaa kuusoo sheegtay dho yacni konton qof oo kala duwan oo aan iyagu isku meelna ka imaanin ninkaa markaa sida aad ku maqasho khabarka geeridiisu waxaad u qaadanaysaa ninkaa inuu dhintay hal ni nin aada laakiin hadda isagoo shaqaysanayo ogeyd haddii nin intay iriddan kasoo galo ku yihaa hal nin oo ninkii hebel ah waa dhintay anaa meydkiisa soo arkay haddii uu ku yihaa ninkaa hadduu hiqa yahay waad rumaysanaysaa warkiisa oo ku beenin maysid laakiin sida aa u rumaynaysid ma ahan si qadci ah oo mararka qaar waad isdhihi kartaa warniyo ninkii hala soo fiiriya armaa wadnaha uun istaagayo ninkaan wax si uun uga qaldan yihiin oo arma u maleeyey isaga iyo leanna hal nin inuu gafaa ama uu si yacni wax ismoodsiiyo suuragal waay konton qof laakiin suuragal maaha warwarkaas ma la fahmay ya cilmi hadhow warba warkan marka wuu badanaa aada uu noogu soo noqnoqon doonaa cilmiga daruuriga ee qadciga kaas wixii marka ay dad badan wariyaan dad badan kasii wariyaan dad badan kasii wariyaan xisina u dhammaado caadaduna mustaxiil ka dhigta dadkaa inay been iyo wax lamida ku isku waafaqaan wixii shuruudaha sidaas oo kale laga helo waa cil waxa waxa aad ka faa'iideysanaysaa waa cilmi cilmi marka la leeyahay yaqiinaa loo jeedaa yaqiintaana waa daruuri culumo iyo caamo isku siyay u ogaanayaan waxaas oo kale ayb cilmi kalaa jiroo la yidhaha cilmi nadari ah nadar marka aada maqasho waa istidlaal iyo baxdi waa cilmi yaqiinaa imaanaysa laakiin yaqiinta waxay ku imaaneen nadar iyo baxdi iyo cilmi kadibay imaanay middaas oo kale maalan waxaa ka mid a xadiidka bukhaari iyo muslim muttafaqa oo ay isku waafaqaan oo saxiixeynka ku yaallo qofkii daalibu cilmi ah ama cilmiga wax ka garanaya nadar iyo istidlaal samay karo maxaa uga soo baxaya warkaas inuu nebiga yidhi waa hubaa caamada laakiin ma waxba kama ma fahmayaan leanna iyagu bukhaari oo waxaan ku jiraa iyo muslimaa wariyey wax nadar iyo istidlaal u baahan cilmiga waa iskaga mid kii hore iyo kan laakiin farqigu waa nadarka midkan waxaa lagu xiray nadariyun ayaa la yidhi liannahu yaxtaaju ilaa nadarin wa baxhin wa stidlaalin ninkii marka ahliye uleh nadar iyo istidlaal ayuu cilmi u faa'iideynaa ee u faa'iideyn maayo qof kasto waayahay kaana marka waxaa iska yeelan doona xadiidka aaxaadka ah ee isagu markaa yacni qariino iyo wax lamida hareeraha ay ka maraan sida uu sheegi doono khulaasadu marka waxay tahay khabarku sida uu noo soo gaaraayo laba qeybood uun waayo bis qeyb saddexaad ma leh imaa inuu ku yimaado an yakuuna lahu turuqun bilaa cadadin mucayanin inuu ku yimaado yacni turuq cadadkeedu cadad mucayana aan ahayn kaas mutawaatira la dhihi doonaa kaa aan sheegnay cadad yacni dadka warinayo ama duruqdiisu tiradu ka badatay shuruudahaasna yeeshay ee cilmiga daruuriga faa'iideeyo waxaa lagu magacaabaa mutawaatir waayahy ama in uu ku yimaado xasri xadiidkii inuu noogu yimaado duruq laakiin la tiri karo hadday saddex tahay iyo hadday laba tahay iyo hadday hal tahay xasriga marka ka ku yimaadaana waxaa la yidhaahdaa axad xasriga mid ima an yakuuna lahu duruqun bilaa cadadin mucayan ow laa kii duruqdiisu sidaas ay tahay mutawaatir waaye haddii duruqdiisu xasri ou geli karana aaxaad baa la yidhaha aaxaadkaas saddex buu u qeybsamayaa haddii tirada ugu yar sanadka iyo duruqda xadiidka uu noogu imaanayo tirada dabaqada ugu yari hadday saddex tahay shuruudii mutawaatirkana laga waayo mashhuura la yidhaha waa aaxaad mashhuur la yidhaha haddii yani dabaqada ugu yari ay laba tahayna casiiz baa la yidhaha aaxaad casiiza dabaqada ugu yar hal haddii ay tahayna waa aaxaad gariib ah aaxaadun gariibun ayaa la yidhaha mashhuur iyo casiiz iyo gariib maxaa ka dhexeeya hal magacaa ka dhexeeya maxaa ka dhexeeya aaxaadkaa ka dhexeeya ayb wixii mutawaatir ka soo haraba waa aaxaad baabkaas uu rabaa marka inuu galo ayb marka wuxuu yidhi imaa an yakuuna imaa an yuujada lahu imaa an yakuuna in loo helo lahu khabarku ayb duruqun duruq in loo helo ayb khabarkii in duruq loo helo ay asaniidu duruq maxaa laga wadaana ay asaniidu asaniid asaniidda oo kahiiratun fara badan lianna turuqan maxaa yeelay duruq waa jamcu ariiqin ariiq oo la jamciyey waayo wa faciilunna faciil fi lkahrati fii jamci lkahrati jamcu kahraha yujmacu waxaa lagu jamciyaa calaa fuculin faciil markuu yahay jamcu tagsiirkiisa jamcu jamcu kahraha fucul ayaa lagu jamciyaayo bidamatayni wa fi lqilati jamcu qilihiisana afcilatun baa lagu jamciyaayo atriqatun ayay noqonaya marka atriqa haddii la yidhaha waa jamcu qila duruq marka la yidhahna waa jamcu kahra ayb walmuraa isaga marka jamcu kahrihi buu isticmaalay lianna duruqdan waa fara badan tahay ou ka hadli rabo walmuraadu biuruqi wlmuraadu ula jeedada biuruqi duruqda loo aan ula jeedaana alasaniidu waay duruqna waxaan kala jeedaa buu leeyahay alasaniidu isnaadna maxaa la yidhaha walisnaadu isnaadna xikaayatu dariiqi lmatni matniga jidka lagu gaarayo sheekadiisa waa laga sheekaynayo xadiidku sanadii matniba u qeybsamaa matni waa hadalka maalan nebigu yidhi sal l l slam inta aan hadalka nebiga la gaarin maxaa laga sheekeeyaa sanad waayo waxa laga sheekaynayo oo wuxuu leeyahay alimaamu tirmidi oo kale xadaanaa axmed bnu maniic can fulan can fulan can الnabiy sal l l slama intaas waa sanadaa leeyahay waa dariiqa matniga lagu gaarayo wاlsnaadu isnaad xikaayatu dariiqi matni matniga dariiqiisa sheekadiisa waa wa tilka alkahratu badidaasi axadu shuruudi tawaaturi tawaaturka shuruudiisa mid kamida waay idaa waradad waa hadday soo aroorto ima an yakuuna lahu duruqun sowma dhihin duruqunna jamcu kahra sowma ahayn oo kahra laga fahmaa sow maaha kahradaasi wuxuu leeyahay waa shuruuda tawaaturka mid kamida idaa waradad hadday soo aroorto bilaa xasri cadadin cadad koobi yani koobnaantiisa la-aanteed cadadka oo mucayanin mucayan oo gaaro si gaara loo yaqaan cadad gaar ah oo kooban hadduunan kusoo aroorin waayo ayb idaa waradad hadday soo aroorto kahradu bilaa xasri cadadin cadad koobidiisa la-aanteed mucayanin oo mucayana la-aanteed bal ee takunu alcaadatu caadadu waxay ahaanaysaa qad axaalad mid mustaxiil ka dhigtay tawaadu'ahum inay iswaafaqaan cala alkadibi been inay isku waafaqaan ayay caadadu mustaxiilba ka dhigtay wakadaa sidaadaas oo kale waxaa kuula mida wuquucuhu inuu dhaco minhum iyaga xaggooda uu ka dhaco itifaaqan yacni iswaafaqitaan inuu ku dhaco min gayri qasdin qasdi la-aan ayb iyaga marka sidaas oo kale marka dadkani marka dad meel intay isugu yimid ku talagala inay iswaafaqaanna sidaana ma aha ayb falaa macnaa wax macno leh falaa macnaa litacyiini lcadadi falaa macnaa wax macnaa litacyiini alcadadi cadadka cayinitaankiisa kuma uma ahaninoo kuma sugna cala saxiixi sida saxiixa markaan qabano marka cadad inaan cayinoon dhahno toban iyo labaatan iyo soddon iyo boqol iyo wax macno weyn kuma sugna mar haddii cadadku cadad xasri maxsuur ounan ahayn caadaduna ay mustaxiil ka dhigayso dadka inay been iyo wax lamida isku waafaqaan itifaaqan inuu uga dhacana sidoo kale ay baciid tahay oo yacni arrintaa ay tahay markaa min gayri qasdin inay iswaafaqaan taana marka ay dhacayso oo mutawaatirku wuxuu ku dhacayaa dadkaani waa iswaafaqayaan xagga xadiidka soo aroorintiisa min gayri qasdin ayagoon u qasdin inay iswaafaqaan oo kana meeshaasuu joogaa kana halkaasuu joogaa kana halkaasuu joogaa ayb wa minhum waxaa ka mida man cayanahu fi larbacati marka wuxuu kusoo yidhi sida raajixa wax mucayana tiro go-an oo mucayana ma leh ayb oo wax ma cadad in la cayinaa wax macnaa kuma jiraan wa minhum waxaa ka mida culimada man cayanahu kuwa iyaga markaa yacni cayinay oo tiro cayinay fi larbacati afar dhexdeed ku cayinay waqiila waxaa la yidhi fi lkhamsati shan waqiila fi sabcati toddobaa la yidhi waqiila fi lcasharati toban ayaa la yidhi waqiila fi litnaa cashar labiiyo toban baa la yidhi waqiila fi larbaciin afartan baa la yidhi waqiila fi sabciin toddobaatan baa la yidhi waqiila gayru dalika yani mutawaatirku isagu waa diiday cadad mucayana in la siiyo laakiin baqaar baa cayinay buu leeyahay culimado tiradan ku sheegay ayb watamasaka kullu qaa'ilin mid kastoo wax yidhina wuxuu qabsaday bidaliilin daliil buu qabsaday daliilka oo jaa-a fiihi dhexdiisa uu ku yimid dikru dalika alcadadi cadadkaa sheegitaankiisa daliil laakiin hadda masaladan khaas u ah maaha ninba waxbuu qabsanayaa midka afartan ka qabsaday waxbuu qabsanayaa daliil xadiid ama aayad afartan iyo wax sheegayso iska qabsanayaa laakiin maahan wax kusoo arooray baabkan istinaas iyo wax lamida fa afaada alcilma cilmi ayuu faa'iideeyey mutawaatirka ayb watamasaka kullu qaa'ilin mid kastaa wuxuu qabsaday mid kastoo warkaa yidhi cadad mucayana yidhi bidaliilin daliil buu qabsaday daliilka oo jaa-a fiihi uu ku yimid dikru dalika alcadadi cadadka tiradiisa fa afaada wuxuu faa'iideeyey mutawaatirkii alcilma cilmi cilmina waa soo ogaanay soo maha cilmi buu faa'iideeyey waa cilmi daruuri ah walaysa ma ahanin laakiin bilaasimin laasim maaha an yatarida inuu dureero fii gayrihi uu ku dureero ayb tiradaa keyrkeed inuu ku dureero lixtimaali likhtisaasi fii ayri waxaan ujeedaa fii gayrihi fii gayri dalika daliili daliilkaa keyrkii inuu ku dureero laazim maaha lixtimaali likhtisaasi ikhtisaas suurtagalnimadeeda warkan marka wuxuu ujeedaa ama xaasilkiisu wuxuu yahay haddii adiga xadiid mutawaatira aada aragto maanta xadiidkaas mutawaatirka aada aragtayna cadadka dabaqadiisa ugu yari maalan waxayba noqotay kasoo qabo sideed qofaa ugu yar sideed baa warisay labaatan baa ka warisay toban iyo labaa ka warisay shan iyo toban baa ka wariyay saasuu nabigii ku tegay sal ll slam sideed baa hadda ugu yar soo maaha xadiidkiina shuruudii tawaaturka waa laga helay mutawaatir inuu yahay hoosta ka xariiqa macnaheedu maahan mutawaatirku tiradaas kan maadaama au mutawaatir noqday waxaa laazima tiradaas mar mutawaatir kasta inay mudarid ku noqoto qasab maaha oo waxaa dhici karta marka shan inay mutawaatir xadiid dabaqada ugu yari shan tahay inuu mutawaatir noqdo xadiid dabaqadiisa ugu yari ay shan tahay inuu mutawaatir noqdaa suurtagalluga lixtimaali likhtisaasi daliilka ou kii hore mutawaatirka ku noqday ayaa laga yaabaa inuu markaa kaas la gaar yahay midkan dambena daliil kale inuu mutawaatir ka dhigay waa suuragal ayb cali lqaari wuxuu yihi walxaasilu anahu laa yajibu alaykum salaam jaak la ayr waayahay wuxuu yihi marka cali lqaari wuxuu leeyahay walxaasilu xaasilku wuxuu yahay anahu laa yajibu ma waajibayo an yufiida dalika alcadadi tiradaa inuu faa-iideeyo fii kulli mowdicin meel kasto in mutawaatir uu ku faa-iideeyaa qasab maaha wakada waxaa la mida laa yajibu ma waajibayo anlaa yufiida inuunan faa-iideyneynin aqala minhu wax isaga ka yar fii gayri dalika almowdici yacni aduu haddaad daliil ku aragta min aladila xadiid inuu mutawaatir ka dhigay xadiidkaas iyo daliilka in ikhtisaas ka dhexeeyaa laga yaabaaye daliil mudarida ha ka dhiganin mid intaa tiradaa ka yarna waa noqon karaa mutawaatirku ka badanna wuu noqon karaa fa idaa warada alkhabaru khabarku hadduu soo arooro kadalika sidaadaa uu usoo arooro wandaafa ilayhi ou ku darmo an yastawiya inuu sinaado alamru arrinka fiihi isaga dhexdiisa fi lkahrati xagga badnaashada almadkuurati ee la xusay min ibtidaa'ihi laga bilaabo bilowgiisa ila intihaa'ihi dhammaadkiisa laga gaaro ayb khabarkii sidaa ku yimid faidaa warada alkhabaru kadalika sidaasuu kusoo arooro cadad bilaa xasri cadadin mucayanin ayuu kusoo arooray wandaafa ilayhi waxaa ku darmay an yastawiya almru arrinku inuu ekaado fiihi isaga dhexdiisa fi lkahrati badnaanshada dhexdeeda almadkuurati ee la sheegay min ibtidaa'ihi laga bilaabo inay ku sinaato ila intihaa'ihi ilaa sanadka meesha ugu dambeeya laga gaaro waalmuraadu ulajeedada bilistiwaa'i ee kaanshaha aan u jeednana allaa tanqusa waa inaynan yaraanin alkahratu tirada badan almadkuuratu ee la sheegay fii bacdi almawaadici lagu sheegay waa inaynan yaraanin laa anlaa tasiida inaynan ka badanin ma aha idi ziyaadatu ziyaadada hunaa meeshaani madluubatun waa mid la dalbayo la rabo min baabi owlaa ayaa loo rabo yacni wuxuu ku leeyahay kahradaani waa min bilow ilaa dhammaad in laga wada helo sanadkan marka meeluu ka bilowda meeluu ku dhammaadaa dabaqo kasta inay badan tahay baa shardi ah oo la rabaa intaa waa la waa sheegnay shuruuddii waa ku darnay ee halkan haddana wax kalou kugu baraarujiyo wuxuu kugu baraarujiyey waxay tahay istiwaha iyo ekaashaha markaan ka hadlayno waxaan diideynaa inuu nuqsaamo ee badnaanshadu dhib male aan tusaaleeyo xadiid baa maalan bukhaari wuxuu ka wariyey labaatan sheekh oo isaga uu leeyahay labaatankii waxay ka maqleen labaatan kale labaatankii kale waxay ka maqleen soddon soddonkaa labaatan bay ka maqleen labaatan saxaabi ilaa nebiga sal l slam min bidaa min min ibtidaa'ihi ila intihaa'ihi katradii waa la helay soo maha kahradaasi laakiin ma sinna tir ahaan markaan u fiirina ma sinna leanna labaatan labaatan soddon labaatan labaatan w meel baa marka ziyaada ku jirta ziyaadadu dhib male marka oo meeshaani marka waxaan leenahay istiwaaga annaga aan rabno waa naqsigaan diideynayo ziyaadadu faa-iido unbay noo tahay dhib ma laha intaa ma garateen marka haddii laakiin labaatan uu ka maqlay bukhaari labaatankooda soddonay ka maqleen soddonkiibaa waxay ka maqleen laba qofood bes dabaqadaasi oo shuyuukhu shuyuukhilbukhaari ka korayso labay noqdeen labadii waxay ka maqleen afartan nebigaasaa looga maqlay xadiidka kaas marka mutawaatir ma dhihi karnaa maya kahradii baa la waayey oo dabaqo walbaa kahradii laga rabay kuma sinna istiwaaulkahra baa la waayey sida loo waayeyna naqsi baa yimid waay laakiin ziyaadadu iyadu dhib ma ku keenayso waaya wlmuraadu bilistiwaa'i allaa tanqusa inaynan nuqsaamin waayo alkara alkahratu tirada badan almadkuuratu ee la sheegay fii bacdi lmawaadici inaynan ku nuqsaamin meelaha mawaadicda qaarkood dabaqada qaar dabaqaadka laa anlaa tasiida inay badata maya oo dhib male istiwihii ma diideyso id iziyaadatu id cilo ee aziyaadatu ziyaadada hunaa meeshaan madluubatun waa mid la rabo waayo min baabi owlaa baa loo rabaa haddii labaatan aan mutawaatir ku dhisaynay soddon waxbay naga hadlaynaysaa mase waxbay noo sii kordhine waxunbay noo kordhisay wa an yakuuna inuu ahaado shuruudii tawaaturka wadaa wa an yakuuna waa inuu ahaado mustanadu intihaa'ihi dhammaadkiisa waxa uu cuskanayo almra arin almushaahada ee la arkaayo aw ilmasmuuca ama la maqlayo waa inuu ku dhammaado laa maa habata maya wixii ku sugnaaday biqadiyati alcaqli sirfi caqli barax tiran qadiyadii wixii wax ku sugnaaday maya shardiga daaya marka waxaan yidhi anta an yakuuna muntahaahu ila alxisi waa inu xisi ku dhamaado waa arkay waa maqlay maxaa la diidaa marka nadariyo nadariyo iska caqli ka timid hadday waa dhici kartaa nadariyadan caqliyada ah in ummado fara badan ay kala wariyaan oo kahradii inaad hayso waa laga yaabaa ee dadkaasi caadadu inay mustaxiil ka dhigayso been inay inta meel isugu yimaadaan inay yacni inaynan meel isugu imaanin itifaaqan waxaa laga yaabaa been tirada intaa la eg been inaynan ku heshiineynin meel isugu yimaadaan wixii shuruudii tawaaturka waad haysaa laakiin xisigii inuu maqan yahay ha laga yaaba oo qadiyadoodu waxay ku dhammaanaysaa marka qadiya caqliyay noqone ayb waxay ku mihaalaan qidamu lcaalam qidamu lcaalamkan nin kastoo mutafalsif ah wuxuu aaminsan yahay caalamkani inuu weligii jiri jiray oo qadiimna ou ahaa nadariyadan marka nadariya maaha mushaahado iyo shay masmuuca ku dhammaanaysa maaha wax iska caqliyaada ee falsa ninka mutafalsifka khuraasaan jooga iyo kan basre jooga iyo kan xijaas jooga intana waa ka wada midaysan yihiin maxaa marka shuruudii tawaaturka waad haysaa laakiin maxay mutawaatir u noqon weysay qadiya caqliya maxda mutawaatir marka ma noqonayso laakiin mihaalkii hadaayey ogow yow kaa hoos bixin anoo daaya waxaan ku mihaalay baqdaad soo maaha baqdaad mushaahad miya mase waa qadiya caqliya sirfi ah waa mushaahad waay waa mushaahad waana masmuuc qofkan wuxuu ku leey anaa arkay baqdaad anaa tegay buu ku leeyahay adi waxaa waxaa weeyaan waa arkay ayuu ku leeyahay waa maqlay marka maqal shay maqala iyo wa wuxuu ku dhammaanaa xisi middaa iyada laakiin waxaan nadariyadan qidamu lcaalam nina ma dhahayo anaa maqlay iyo anaa soo arkay iyo midna ma tawatur ayib waxaa la mida nadariyaadkan gaaladaba hadda ay qabaan qaarkood nadariyadan darwin oo dadku daanyeer iyo waxaasuu ka yimid ummado badanaa qaban ummado badanaa qaba oon isku meel deganayn ayb haddana maca daalika yacnii dadkaas tirada badan waxaas ay warinayaan hala qaato waa mutawaatir ma la dhahayo leanna wax masmuuca iyo wax mushaahada ma ah waay faidaa jamaca hadihi shuruuda shuruudan hadduu jamciyo mutawaatirku faidaa jamaca mutawaatirku hadduu ururiyo ou jamciyo hadihi shuruuda shuruudan tan ah alarbacata ee afarta ah wahiya afartu waxay tahay cadadun kahiirun cadad badan axaalat ilcaadatu caadadu ay mustaxiil ka dhigtay tawaadu'ahum inay markaa yacnii iswaafaqaan wa tawaafuqa inay yanii iswaa iswaafaqaan wa tawaafuqahum inay iswaafaqaan waa isku macno muwaadaaye iyo muwaafaqadee cala alkadibi been inay isku waafaqaan caadadu ay mustaxiil ka dhigayso caadadu see mustaxiil uga dhigee ee waxay tahay hal milyan oo dada oo meelo kala duwan ku wada nool inay kulligood been wada sheegayaan mustaxiil waay caadadu mustaxiil waa ka dhigay raw ba shardiga labaad rawow way warinay waway wariyeen dalika kaagaas can midlihim iyagoo kaley ka wariyeen min alibtidaa'i laga bilaabo ila alintihaa'i laga gaaro jiim wakana mustanadu wakaana mustanadu intihaa'ihim dhammaadkooda waxa uu cuskanayana alxisa weeyaan xisi daal wandaafa ilaa dalika intaa waxaa ugu daran an yasxaba khabarahum warkooda inuu yacni raaco ifaadat lcilmi cilmi faa-iideyntiisa lisaamicihi midka maqlay ay u faa-iideyneyso shardi buu ka dhigay midkan isaga ayb shuruudii marka saddexdaa markuu sheegay waa inay intaa raacdo haddana in waxaasi cilmi daruuri oo yaqiini ah uu keenayo ee midkan dambe laakiin waxaa la dhihi karaa waa hamaro shayga hamaradiisana in shardi looga dhigaa ma fiicno leanna marka tawaaturka shuruudan markii la helo maxaa la helaa marka cilmigii daruuriga waaba imaanayaa waa la helaa isaga marka inuu cilmi daruuriya faa-iideeyo shardi buu nooga dhigay waana hamaradii fa haadaakani huwa lmutawaatiru waa mutawaatir waxaana aada ujeedidooda baxhi ah uu safaxaadkan ku dhammaynayo sida qaalibkaa musalaxa meel yar unbuu ka khuseynayaa bal musalax maba aha mabaaxiftiis maba aha yaa la dhihi karaa sababtoo ah musalaxa shalay aan sheegnay sanad iyo matni ayaa la baxtiyaa kow hamaradiisu waa maxay tamyiizu saxiixi can can saqiim ama can idaciif ee mutawaatir kulluhu waa saxiix maxaa markaa de cilmigan marka maxaa ka khuseynaya marka saa darteed in badan oo culimada mabaaxiftaani musalaxa maba kusoo qaadinba usuulka iyo meelahaasa iska le oo daliilkan cilmi buu faa-iideynaa maydani buu faa-iideeya baab marka usuul inuu leeyahay fa haadaakani huwa lmutawaatiru mutawaatir wamaa takhallafat waxay kadib martay ifaadat lcilmi cilmi faa'iideyntii canhu xaggiisa ay kadib martay shuruudii kale waa la helay laakiin cilmi ma laga faa'iideysanayo kaana mashhuuran buu noqonayaa faqad oo keliya wixii marka shuruudan cilmi aan faa'iideyneynin waa mashhuur buu leeyahay waxaad mooday marka inuu kuleeyahay wixii saddexdii shardi laga helay isla markaa cilmi inuu faa'iideeyo un laga waayey waa muta waa mashhuur oo mutawaatir maaha waa iska marka mabxath lafdi iska ah waa lafdi sababtoo mashhuurka aaxaadkuu geli doonaa mashhuurkuna sidiisa wuxuu noqon doonaa midka dabaqada ugu yar ay saddex qof tahay ee saddex qof marka cadad mucayana soo maaha saddex inay ugu yar tahay waa cadad mucayano maxsuura ee mar haddii cadad mucayanoo maxsuura shardigii horaaba laga waayeyba mashhuurka saddexdii shardibaaba laga la-yahay mid ka mida fa kullu mutawaatirin mutawaatir kastaa mashhuurun waa mashhuur min gayri cagsin cagsi la-aan mashhuur kastaa mutawaatir maaha is lianna mutawaatirku intuu mashhuur gaaray buuba dhaafay waay ayb wixii marka darajat lculyaa haysto darajat dunyaana waa haystaa waqad yuqaalu in la dhahaa la arkaa ina shuruud alarbacata afarta shardi idaa xasalad hadday xasisho istalzamat xusuula alcilmi cilmi helitaankiisa wayba laasimsanaysaa wahuwa kadalika waana sidaa fi lgaalibi sida badan laakin waxaa la arkaa qad tatakhallafu inay kadib marto can ilbacdi qaarkood limaanicin maanic inuu yimaado shuruudiioo la hayo ayaa cilmi in yani isaga markaa wuxuu leeyahay cudurdaarkiisu sheegayaayo shuruudii tawaaturkii oo lahaayo haddana inaan cilmi la kororsanin ayaa dhacdo limaanicin ile mararka qaar shardigii in la helo wixii mashruudkana la waayaa dhici karta sababta lagu waaynayana limaanicin ay tahay liwujuudi maanicin ayb maanic iyo shardi iyo qadiya marka usuuliya waay soo maan ayb waayahay waqad wadaxa bihada kan waaa ku waxaa kusoo caddaaday tacriifu lmutawaatiri mutawaatir tacriifkiisa kugu caddaaday wakhilaafuhu mutawaatirka khilaafkiisa qad yaridu inuu soo arooraa la arkaa bilaa xasrin aydan wakhilaafu lmutawaatiri mutawaatirka ka kasoo horjeedo qad yaridu inuu soo arooraa la arkaa bilaa xasrin koobnaan la-aan aydan noqon laakiin lagu noqoyo maca faqdi bacdi shuruudi shuruudii tawaaturka ou qabay qaarkood weytadeeda lala qabo mararka qaar aaxaad baa laga yaabaa cadadku inuusan mucayan noqonin laakiin shuruudii kale tawaaturkii in wax la waayo ayb taana marka way dhacdaa ow maca xasrin bimaa fawqa litnayni ayb ow amase maca xasrin inuu ku yimaado ayaa la arkaa khabarku yacni duruq inuu ku yimaado maca xasrin lala qabo koobitaan duruq kooban bimaa fawqa litnayni laba wax ka badan lagu koobo ow amase bihalaahatin saddex lagu koobo iyo fasaacidan saddex ka badan maa lam yajmac hadduunan urursanin shuruudalmutawaatiri cadadku inuu maxsuur noqdaa la arkaa muxuu maxsuur ku noqonaa bimaa fawqa litnayni laba wax ka badan ow bihalaahatin ama saddex iyo fasaacidan kaba badan maa lam yajmac hadduunan urursanin shuruudalmutawaatiri mutawaatirka shuruudiisa ow amase bihimaa ay bitnayni laba faqad oo keliya inuu ku yimaado ow amase biwaaxidin mid faqad oo keliya inuu ku yimaado ee itnaynkan iyo waaxidkan xaggee ka fiirinaya adeega itnaynka iyo waaxidka waxaad ka fiirinaya sanadka wuxuu leeyahay dabaqaad maalan bukhaari dadka uu ka wariyo waa shuyuukhdiisa dabaqada ka dambaysa waa shuyuukhu shuyuukh dabaqada ka dambaysana waxay noqonayaan shuyuukhu shuyuukhdii shuyuukhdoodii wahaakadaa saasay u soconeen marka hal waa labo waa saddex dabaqada ugu yar dabaqada ugu tiro yar baa xadiidka xukumaysa waxa lagu magacaabayo inuu saddex noqdo waa dabaqada ugu yar laba inuu noqdo waa dabaqada ugu yar hal inuu noqdo dabaqada ugu yar baa hal ah maalan bukhaari shan sheekh ayuu ka wariyey xadiidkan shantii sheekh waxay ka wariyeen hal bis sheekh halkii sheekhna toban qof uu ka wariyey xadiidkaas maxaan dhahaynaa ow biwaaxidin ou joogaa ogowe tirada ugu yaraa annagana xukumayso waxaan ku magacaabayna hay hariib baan dhahaynaa dabcan tirada ugu yaraana xukumayso innaga hadda hariib waxaanan u sheegaynin weli ma gaarin magacii hariib ahaa hadda waxaan joognaa ow biwaaxidin biwaaxidinaynoo joogay shan ayuu bukhaari ka wariyey tobanaa ka warisay dabaqada ku xigtaa laba nin ay noqdeen kuwa ku xigtaana boqol qof xadiidkaa dabaqada ugu yar meeqo waaye labo labadaa xukumaysa hadhow marka iyadaasaan ku magacaabaynaa casiis iyaan dhihi doona waa kada waayo ow wlmuraadu biqowlina an yarida bithnayni laba inay ku inuu kusoo arooro anlaa yarida waa inuunan kusoo aroorin biaqala minhumaa laba wax ka yar ow bihimaa markaan leenahay waa inaysan labadu ka yaraanin leanna hadday labadii ka yaraadaan biwaaxidin ou naga noqonaa ow bihimaadii ma noqonayo markaas waayahay fain warada hadduu soo arooro biakhara wax ka badan fii bacdi almawaadici meelaha qaar mina sanadi sanadka alwaaxidi halka sanad a ka mida laa yaduru ziyaadada waxba ma dhibayso idil aqalu tirada yar yaraanta badan fii hada alcilmi cilmigan kan a dhexdiisa yaqdii wuu xukumayaa oo wuu ka raajix noqonayaa cala alakhari tan badan haddii sanadkan aan wadno qaarna ay shan noqdaan qaarna laba noqdaan kuwana toban noqdaan tirada yaraa wax xukumayso idil aqalu fii hada alcilmi yaqdii cala alakhari buu xukumayaa falawalu lmutawaatiru wahuwa almufiidu lilcilmi اlyaqiiniyi ayuu dhahayaa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed